wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaad kasta hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay saamaynta xanuunka covid-19 uu ku yeeshay haweenka ka ganacsada khudaarta ee ku dhaqan dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi tan iyo markii xanuunka covid -19 laga helay dalka kenya ayaa hoos u dhac laga dareemayay dhaqdhaqaaqa ganacsi balse haweenka ka ganacsada khudaarta ayaa sheegay in si gaar ah uu u saameeyey xanuunka covid -19 faadumo cali waxay ka mid tahay dumarka khudaarta ka ganacsada waxaan wax ka weydiiyey sida uu u saameeyey ganacsigooda xanuunka covid
annaga waxaan ka mid nahay dadka khudaarayda ee khudaarta gada saamaynta weyn een kala kulanna waxay la tahay meesha suuqa waxaa nagula soo siin jiray deyn waan caddayn jirna waan celin jirna deyn waa noola diiday waxaa deynta noogula dilay waxay tahay dadkii oo is aamin lahayn koroonihoo laga cabsanaya nin walba lacagta maa lagaala gooya oo isleeyahay sababahaasaa keenaya wax walbana waa nagu qaaliyowa matalan shal oo kale waan soo shaqo tagnay waxaana layidhi fiyaazigii suuqyaan tagnay fiyaazigii kaashaana la dhahay lacag kaashana ma haysano waa dadkii macbiilkaan lehay waxna siin jira bardhada weeyaan waan soo waynay suuqla-aan baa shalayna hayse maantaan keensanay maantana waa kaash wakaa ninkii waa arta uu noo fadhiyaa wuxuu leeyahay lacagtaa layska keeno wax is-aaminaya ma jirto nyaanyadii waxaan kusoo qaadan jirna dayn waan caddayn jirna wax caddayna ma jirto hadda maxaa yeeley nin walba wuxuu leeyahay waa laigala tegaya waa laigala dhuumanaya ama qof korona ku dheh wuu dhiman karaa bisi leeyahay soo dhibkaasaa keenaya in waxba laisdayminin annaga marka waxay tahay dhibkana haysto wixii ma diidi karno waa dhiibaynaa kastamkaa noo imaan nin tukaanleya kastamna gabar tukaanleya kastamna way noo imaanaysaa waxay leedahay lacag ma haya tukaanka waa xiran yahay ilmihi waa gaajeysan yahin keen bardho iyo yaanyo mana diidi kartoo ku qasbanta wixii meesha kugu halaabay lacagna kuma haysid ilmaha ka soo tagtay wax qutuliyoona ka raadsanaysaa matal waxaan ku xisaabtamaynaa dadkaas inay bishii un waxna siiyaan hadday wax helaan saameyntaasu nagu keenay iyo annagoo kala cabsanayno matalan meelihii aan ku tukan jirna xaafadahan kusoo tukan jirna ma ku tukan karno salaad la-aanta saasay keentay dhibaatada nagu haysataasaa ka mid ah waa inaad gurigaagii aada kusoo tukataa masaajid male aan ku tukan oon gelayno cunadii gabdhaha noo keeni jir nooma keeni karaan caafimaad dara darteeda dadkii oo waxaa jirta kastam ad u adeegaysaa kastamka sabtas inu kudhaha laga iga dhowow iga fogow yacni iina adeeg ma taabanaya adiga taabo sabta in lagugu soo celiyo lagu dhacdaha taabatay khudaartan waa la soo diiday camal dhibaatadaasaan kala kulanna xaawo axmed iyo nimco sidoo kale waxay ka mid yihiin dumarka ka ganacsada khudaarta waxay dhankoodu sheegayaan inay aad u yaraatay macmiishii ay heli jireen sidoo kale xayiraadii la saaray xaafadda soomaalida islii in si gaar ah ay u saameysay islamarkaana goobihii ay khudaarta kasoo iibsan jireen aysan aadi karin taasi beddelkeedana waxay sheegeen inay u dirsadaan dad markaasi khudaarta iyaga u keena mararka qaar ayay sheegayaan in qiimaha khudaarta suuqa ay ka joogto qiimo ka badan in loogu keeno xanuunkan aad buu noo saameeyey because annaka masaakiin baan nahay dhabarkanagaan ku xamaaran jirnay iyo gacmaheenno shaqadii wax oo ka jira oo ilaahay abuurtay malaha waa iska joognaa ilahay unbaan sugaynaa ma jiraan wax sare u kac ah oo ku yimid dhanka qiimaha aad kusoo iibsan jirteen khudaarta maba helnaba ba annaga khudaar sababto ay tahay guryaha annagaan hadda joognaa carrada way xirxiran tahay meelaan aadnana ma jirto marka maxay aheydee telefoonyaan dirsanaa hebelo nin aan waa aqoon jirnay saas un baan kuku barweysanaa wixii aan keensannana konton shilin shayga markaan kusoo gadno waxaa laga yaabaa inaan soddon shilin gadno amaba uba maxay aheyd bololo la tuuro marka walaahi dhibka naga dhib yar ma aha laakiin ilaahay baan sugaynaa dhib ma laha kastamarkiina oo kale maxaad kala kulantaan maadaama xanuun uu jiro walaahi badanaa kastamar qof kasta gurigiisuu isku aruuriyey waxaan hadda kuu sheegi karo kastamarka naga annaga awal noo imaan jiray ama garan karno wixii noo imaadana haddee walwal baan ku kala adeeganaa because annaga waa cabsanaynaa soo maahan marka walaahi daruufaa iska jirta laakiin dhib ma lahan ilaahay baa jooga maxay ahayd annaga suuq ma aadno dadkii suuq wax ka keeni jiray jidkaa loo istaagay waa lakala xir adduunyada maxay ahayd suuq waa iska xun yahay adduunyada dhan waa isku wada xiranta hadda dukaan la xiro qudaar cid u imaanaysa ma lahan hadda bishaan waxaan helnay iska dhaafa anaga maxay ahayd ay jeebkan dib ugu sii noqonay laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin qutriyoonkan waa helnaa un laakiin sidii hore aqoon jirna ma ahan maadaama islii ay xayiraad saaran tahay sidee qudaarta idinkugu timaadaa qudaarta waxay noogu timaadaa dadkii oo micnaa zamaan aan kastamka aan jirna telefoon u diraynaa waxaan ku dhahaynaa qudaar aan u baahna waxaas sheegaas aan u baahna nin walba shay buu noo soo dhiibay lacagta inbaasaan ugu dirnaa maxay ahayd markaa way ka micnaha iyaga naftooda way ishaafalateesanayaan sheygii suuqa labaatan shilin ka jooga afartan shilin ay kugu soo dhufanayaan suuquna wuu iska xun yahay waxaa laga yaabaa shay afartan shilin kugu fadhinan labaatan shilin lagu celiyo marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahan baan sugaynaa un ilaaha naga qaado cudurkan tam soo baxay hal ii dhif waaye nin walba gurigiisu isku ilaaliyey wuxuu soo qaadan karo hal soo soo qaato guriguu dhigtay firiijuu ku shubtay marka annaga micnaha hal ii dhif ma sida kastamka hore jir ma jirto kastamka hore way wada xroodeen maya ma laga lagama helo hadeertan waagi hore waa la heli jiray wixii ma jira hadeertan hadda hadda nolosha a ka heshid un isku rasaab iyo deen lagu yeeshay maanta ma iska bixi beriha lagu yeeshay maahe ma aha dad nolol waxa oo dad seef oo la oo la sameynaya hadda ma lahan qaali iyaduna waa mid ka mid ah haweenka ka ganacsada qudaarta waxa ay sheegaysaa in wax faa'iidaha aysan ka helin qiimaha ay ku soo qaadaan qudaarta magacaygu waxa weeyaan qaali waxaan ka hadlayaa caafimaad darrida soo na soo food saartay waxaanu ilaahay ka codsanaynaa aan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay naga badbaadiyo maciishadii oo kacday dhib kastaa meesha nagu haysta laakiin allaha weyn baa na gargaaraya ilaahay baa gargaar le ilaahay baan gargaar ka sugaynaa baradhadii way qaaliyowday yaanyadii way qaaliyowday basashii way qaaliyowday laakiin allah un baa na gargaaraya baradhada waxaanu ku soo qaadan jirnay dabeeco iska fiican haddana kor baa loo qaaday ajiliya yacni isuji wadooyinka xidhan marka insha allah bismillaahi kariim waxaan sugaynaa un isbeddel khayr leh idinkuma waxaad ku darteen mase qiimihii maya annagu waxba kumaanu darin waxaanu ku darno waanu garan lahay sagaal xabo ayuu noqday afar kun iyo dheeraad buu ku yimi halkaa fiyaasigii waxaan ku darayna waan fahmi lenahay marka annagu waxaan ka faa'iidayna male iyagoon baanu hadda u iibinaynaa weli baanu wax ku daraynaa
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aynu kusoo qaadannay saamaynta xanuunka covid nteen uu ku yeeshay haweenka ka ganacsada qudaarta ee ku dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doonno nabadgelyo